halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah aada uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaali com galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal waa sabti kow iyo tobanka februari sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka laascaanood uu soo dhoweeyey xabad joojinta somalilan ay uga dhawaaqda laascaanood iyadoo dhanka kalena ku eedeeyay somalilan in weli ay duqayn ku hayso magaalada laascaanood waan soo dhowaynaynaa xabad joojin waan soo dhowaynaynaa in aannu danahayaga aannu ku gaadhno si nabadgelya xalay iyadoo maamulka somalilan uu ku dhawaaqay xabad joojin ayaa haddana saaka ay xabada soo rideen ilaahay dukuuray madaafiic ku soo garaaceen magaalada
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciidamada jubbaland oo sheegay inay iska caabiyeen weeraro qaraxyo ah oo kooxda al-shabaab ay saaka waabiriga ay ku qaaday degmada afmadow aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo bilaabay akhrinta hindisharciyeed uu hore u meelmariyey aqalka hoose waxaa kaloo maqli doontaan hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii rajada laga qabo in la soo badbaadiyo dad badan ee dalalka turkiga iyo suuriya oo ku hoos jira burbur hoostii oo uu sababay dhulgariirka ayaa sii yaraanaysa laakiin shalay dhowr qof ayaa lasoo badbaadiyey gobolka hatay ee koonfurta turkiga oo ay ku jirtay haweeney iyo gabadheeda oo lix bilood jira saraakiil ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka xoogga badnaa ee isniintii ku dhiftay gobolka xadka u dhexeeya turkiga iyo suuriya hadda ay ka badan yihiin afar iyo labaatan kun oo qof taasi oo ka dhigaysa dhacdadii ugu dhimashada badnayd ee dhulgariir tan iyo sannadkii labada kun kow iyo tobankii markaasoo dhulgariir iyo sunaami ay ku dhinteen ku dhowaada labaatan kun oo qof jabaan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu booqday gobolka la yidhaahdo adiyamana halkaasi oo uu qaray in dowladdu ay ahayd in si deg deg ah ay uga falceliso dhulgariirka inkastoo aan hadda haysanno kooxda ugu weyn ee raadinta iyo samata bixinta ee adduunka haddana waxaa xaqiiqo ah in dadaalada baadigoobka aysan u degdegin sidii aan rabnay ayuu yidhi erdogan erdogan ayaa ku dhawaaqay toddoba maalmood oo barooradi qalan ah iyo saddex bilood oo xaalad deg deg ah tobanka gobol oo sida tooska ah uu u saameeyey dhulgariirka erdogan iyo madaxweynaha suuriya bashaar al asad ayaa labaduba waxa ay wajaheen su-aalo ku saabsan xawaaraha ka jawaabidda dowladahooda ee masiibada qaramada midoobay ayaa waxay ugu yaboohday lacag dhan shan iyo labaatan milyan oo dollar oo loogu talagalay dadka ku nool deegaanada uu dhulgariirku ku dhuftay ee dalka suuriya warku waxa uu intaas ku daray intaasi ay dheer tahay deeq dhan shan iyo labaatan milyan oo dollar oo lagu dhawaaqay horraantii toddobaadkan oo loogu talagalay howlgallada deg dega ah ee labada dal turkiga iyo suuriya madaxa bini-aadminimada ee qaramada midoobay martin griffs ayaa shalaytu sheegay in deeqda cusub ee ka timid sanduuqa gargaarka deg dega ee qaramada midoobay ay wax ka tari doonto baahida deg dega ah ee boqolaal kun oo suuriyaana griffs waxa uu sheegay in xaaladaha bini-aadminimo ee dalka ay marayaan meeshii ugu xumayd tan iyo markii ay colaadu bilaabatay labadii kun iyo kow iyo tobankii iyadoo khayraadkiina uu yaraaday cudurka daacuunkana uu ka dilaacay iyo xaalado adag oo jilaalka afyeenka qaramada midoobay stephen dusharika ayaa sheegay in ku dhowaada boqol iyo soddon kooxood oo isugu jira kuwa waxbaadi gooba iyo kuwa samata bixinta oo ka kala yimid daafaha caalamka ay ka shaqaynayaan turkiga konton iyo toddoba kooxood oo kalena ay soo socdaan isaga oo ka jawaabaya dhaleeceynta suuriya ee sheegaysa in qaramada midoobay aysan intii karaankeeda gacan ka geysanin sidii loo heli lahaa dhibanayaasha ayaa afhayeenku waxa uu sheegay in qaramada midoobay aysan lahayn kooxo u gaara raadinta iyo samata bixinta beddelkeedana ay leedahay door isku dubaridid iyada oo loo marayo kooxaheeda qiimeynta masiibada iiraan ayaa maanta oo sabtiga u dabaaldegtay sanad guuradii afariyo afartanaad ee ka soo wareegatay kacaankii islaamiga ahaa ee sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii iyadoo dalkaasi oo dhan ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda iyo xiisadaha sii kordhaya ee iiraan kala dhexeeya reer galbeedka kumanaan iiraaniyana ayaa socod ku maraya waddooyinka waaweyn iyo fagaarayaasha lagu qurxiyey calamo buufino iyo boorar ay ku xadhan yihiin halkudhigyo kacdoon iyo diineed milatariga ayaa soo bandhigay gantaaladooda noocyo kala duwan ah iyo sidoo kaleeto dawradaha aan duuliyaha wadin dibadbaxayaasha ayaa waxay bilaabeen in waddooyinka ay ku soo qulqulaan bishii sebtembar kadib dhimashadii mahsa amini oo laba iyo labaatan jir ahayd ahaydna haweenay u dhalatay kurdiyiinta ku nool iiraan oo ay xireen booliiska anshaxa ee dalkaasi khudbad uu ka jeediyey fagaaraha azaadi caasimadda tahraan ayaa madaxweyne ibraahim raisi waxa uu ku tilmaamay bannaanbaxyada mashruuc ay wadaan cadowga iiraan oo loo golnayahay in lagu joojiyo qaranka in uu sii wato guulihiisa warkiina waa dhageytaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay odayaasha dhaqanka magaalada laascaanood ayaa soo dhoweeyey xabajoojinta ay ku dhawaaqday somalilan odayaasha ayaa sheegay in xabajoojintu ay xaqiiqo noqoto oo aan la siyaasadayn dhinaca kale odayaasha ayaa ku eedeeyey somalilan in weli madaafiic ay ku garaacayso magaalada laascaanood warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool odayaasha aysimada dhaqanka deegaanada sool sanaag iyo cayn ayaa soo dhoweeyey kana hadlay xabajoojintii somalilan ee xalay ay kaga dhawaaqday magaalada caynaba
kulan aan caadi ahayn ee isugu yimid ee golaha sare ee dhaqanka iyo guddigii saddex iyo soddonka ahaa ee kulankaasoo looga arrinsanayey war ka soo baxay caynaba hadday garteen inay iyagu weerar soo ahaayeeno dadkan dhibaataynayeeno ay yidhaahdeen dhibaatada waa ka joojinaynaa oo xabadda waa ka joojinaynaa waa soo dhowaynaynaa xabad joojin waa soo dhowaynaynaa in aanu danahayaga aanu ku gaadhno si nabadgelyaa hase yeeshee eh xabad joojintu waa inay dhab noqotaa waa inayan siyaasad noqon waa inayan noqon kumeelgaadh waa inay xaqiiq noqotaa
sidoo kale odayaasha ayaa ka hadlay dhimashada mid ka mid ah baada caafimaadka ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool xalay iyadoo maamulka somalilan uu ku dhawaaqay xabad joojin ayaa haddana saaka ay xabada soo rideen ilaa idukuuray madaafiic ku soo garaaceen magaalada waxaa la yidhi maydkee u dambeeyo waa ka la sii sido cisbitaalka gargaar ee magaalada laascaanood ku yaalla waxaa ku soo dhacay madfac waxaa ku dhintay doctor cabdisalaam doctor cabdisalaam muuse siciid xabajoojintu dhab idinka tahay ciidankan magaaladan aad ku caburinaysaan ilaahay dukuri aad ku duqaynaysaan ilaahay hadduu kuu roon yahay aad ku dhibaataynaysaan ee dadka ku laynaysaan ka fogeeya ka fogeeya garajaamaha garad cali ayaa ka hadlay isxakamaynta iyo inay iyagu yihiin dad xakamayn kara dhinacyada iyaga dhankooda xabajoojin qaadan kara fulin karana waan nahay hase yeeshee idinkama muuqato xabajoojintii aad xalay jeediseen ficilkiinna kama muuqato oo maanta waxaad soo qorayseen haddana cunaya saxaafaddiinna waxaad ku soo qorayseen waa argagixiso xabajoojin iyo nabadgelyaannu rabnaa isma qabanayso xabadda iyo hadalka xunina waa isku mid haddaan hadalka xumi sii xumayn haddaan hadalka xumi uusan fogayn waa isku mid warkiinni ku noqda warkiinni ku noqdo laba arrimoodba ugu noqdo waa argagixisana raalligelin ka bixiya ciidankiinnana ka saara oo ka fogeeya meesha ciidanka iyaga ay iska gaarayaan
sidoo kale war qoraal oo ay baahisa hay-adda bisha cas xafiiskeeda magaalada laascanood ayay ku xaqiijiyeen geerida allaha u naxariistay cabdisalaan muuse siciid oo ka mid ah bahda caafimaadka ee hay-adda bisha cas ee ka shaqaysa magaalada laascanood magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa weli waxaa ka taagan dagaalada u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa somalilan waxaana magaalada laascanood muddooyinkan si weyn uga go'an biyaha oo uga iman jiray dhanka bari ee magaalada laascanood oo fadhiisiima u ah ciidamada somalilan ee halkaasi ku sugan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
somalilan ayaa iyaduna dhinaceeda waxa ay ku eedaysay odayaasha iyo ciidamada hubaysan ee taageersan in ay weerareen ciidanka somalilan ee ku sugan laascanood somalilan ayaa xalaytu ku dhawaaqday xabajoojin shuruud la-aana oo ku saabsan xaaladda laascanood somalilan waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay xaliso wixii tabasho ah oo laga tirsanayo maamulka somalilan wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan cali koore ayaa ku dhawaaqay xabajoojinta anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhinax fadhino in ay xukuumadda somalilan ku baaqdo laga bilaabo wakhtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhanka yaga haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid lamida wax alla wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay in ay arrintaa miiska wadahadalka timaado oo laga wada hadlo waxa lagu kala duwan yahay waxaan kaga ambabaxayaa hadalkayga dhibaatada jirtaa hadba meesha markaa ay taagan tahay ayay ugu yartaa maanta halka ay taagan tahay haddaynu ku afqabanno kulligeen guul baynu wada joognaa ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka ballaadhan kii hore waxaan ku celinayaa dowladda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay inay miiska wadahadalka timaado xabadana joojiso walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka dadka hogaamiya ee karaamada iyo sharafta leh ee arrintani dhibayso waxaanu iyagana ka filaynaa inay go-aamada kuwa lamida qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan miiskana la ysugu yimaado
kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee somalilan saleebaan cali koore oo ku dhawaaqay xabad joojin ciidamada maamulka jubbaland ayaa maanta sheegay in ay fashiliyeen weeraro qaraxya ah oo kooxda al-shabaab saaka ay ku soo qaaday degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose dadka deegaanka ayaa sheegay in aroortii hore saaka ay ku waabariisteen laba gaari oo qaraxa iyo rasaas xoogan oo ay isdhaafsadeen ciidamada jubbaland iyo kooxda al-shabaab mahad maxamed islaam taliyaha ciidanka daraawiishta jubbaland ee degmada afmadow ayaa khadka telefoonka waxa ugu warramay wariyaha v o a aadan maxamed salaad waxaana ugu horeyna uu weydiiyey siday wuxu dhaceen nimanka khawaarigta nagarrooyaashu waxay soo qaadeen saata salaadii subax iyay weerar soo qaadeen weerarkooduna siday ugu talagaleen muusan noqonin waa la fashiliyey xerada ciidanka daraawiista jubbaland degmada afmadow ay weerar kusoo qaadeen qaraxya ku bilowday markii koowaad gaari qaraxay macnihii ku bilowday oo ay ku dhufteen mudadka hore ee xerada horteeda si labaadna banaanka faraha ciidanku wax qarxiyo lagu fashiliyo gantaan lagu dhuftay sadexdiina ciidankaa santarida soo galay marka weerarkooda waa la fashiliyey waana laga guulaystay aadna waa loo cayriyey maxaa marka khasaare ah oo ka dhashay ee qaraxyadaas khasaaro badan nama soo gaadhin aad iyo aad baa macnihi loogu dadqabnaa waa cayntay de kolley faraha qarax wuxuu ahaa qarax weyn buu ahaa de guryo iyo macnihi magaalada iyo guryo qaraxsiga iyo waa jiro qarax awoodi sixra ku dhaca khasaaradee dadka shacabka soo gaaro dhaawacyo waxyaaba noocaasna waa jirtiraan laakiin weerarkooda banaankaa lagu fashiliyey wax dhimashona ma jirto waxyaaba yar yar oo dhaawac oo aad iyo aad u sukan baa jira waana ka guulaysanay weerarkooda insha allah waa tahay maadaama aad sheegtay in qarax weyn uu dhacay islamar ahaantaana ee tacshirada ka dambeysay ma waxaad leedahay wax khasaare dhimasho iyo dhaawac ma jiraan walaalow macnihi nimankan waxay wadeen adeegsanayeen wuxuu ahaa laba qarax qaraxii koobaad ee ugu horreeyey wuxuu qabtay macnihi god qaratay oo ciidan ka qoray oo macnihi ku qaxay qaraxii labaadna macnihi gantaal baanu ku dhufanay oo banaanka hore oo xerada in badan kasog baanu ku qaxinay labada gaarina laba gaari oo taaraf bay ahaayeen marka qarax midna god buu ku dhacay cidlaha ka labaadna gantaal baan ku dhufanay banaanka koraan ku qarxinay marka santaridoodiina dee jilibkaan u dhignay waa waan ka guulaysanay way carareen ya warar baa sheegaya in askar badani meesha ay ku dhaawacmeen taa maxaa ka jira walaalow maya maya wax dhimasho ah ma ma ma jirto laakiin dhowr askari oo dhaawac firiska macnihii gaariga qaraxda soo gaaray waa jiraan laakiin wax dhimasho ah ma lihin ilaa imisa ilaa imise qofaa ku dhaawacmay markaa shacabka iyo ciidankuba wallaahi ma ma ma dheexi karo shacabka hadda dee khasaaraha soo gaaray ma dheexi karo laakiin waxyaala dee guryahooda ugu tegay waa jiraan shacabka laakiin askarta ilaa iyo shan lix askari meelahaasaa naga dhaawacantay dhaawac fudud naga soo gaara dhinac idin soo weeraray maxaa khasaaro ka ogtihiin
khasaaro badan baa jira oo gaaray oo kuwa banaa baylan isku soo xidhay kuwa oo banaanka hore kudhiga dibada toogtay kuwa kale oo ku yeesan karidaan laga dilay khasaaro badan bay leeyihiin dhaawac badan bay qaateen meyd badan bay jiiteen meydad badan kuwaba dhulka daadsan marka aad bay u tabeen macnihi hawlgalka weerarka iyagaa soo qaaday siday rabeenna uma noqonin wayna ku fashilmeen way tabeen aad baan u tegnay
mahad maxamed islaam taliyaha ciidanka daraawiishta jubbaland degmada afmadow ayuu ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena v o a aadan maxamed salaad aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay akhrinta laba hindis sharciyeed oo hore uu u meelmariyey aqalka hoose wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa golaha aqalka sare maanta geeyey hindis sharciyeedyada niisa iyo kan korontada sharciga hay-adda nisa haddii uu aqalka sare meel mariyo madaxweynuhuna uu siixo ayaa wuxuu noqon doonaa sharcigii ugu horreeyey ee hay-adda sirdoonka soomaaliya ay yeelato konton iyo saddex sano kadib wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixinta noo soo diray wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha dowladda soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya u gudbiya hindisha sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dalka kaas oo ka soo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo saddex akhris kadib meelmariyey wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee dowladda soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada aqalka sare in hindisa sharciyeedkan ay meel mariyaan si hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dalka ee nisa ay u noqoto mid sharci ku dhisan saddex iyo konton sano kadib
mudanayaal iyo marwooyin senatarada sharafta badan hay-addeeni waxay sharci la-aan ahayd muddo konton iyo saddex sano ah sidaas darteed waxaad taariikhda ku geli doontaan la idinkuna xasuusan doonaa inaad noqon doontaan kuwii ugu horreeyay ee haddan sharci u sameeyay faa'iidada sharcigan uu leeyahay waa in lala xisaabtami karo hay-adda qodobada ugu muhiimsan ee sharcigana tilmaamaya waxaa ka mid a in qofka aanay hay-addu hayn karin muddo ka badan siddeed iyo afartan saacadood labo inay hay-addu qofna xidhi karin waran maxkamadeed la-aantiis saddex hay-addu ma yeelan karto xasbiyo ama jeelal qarsoodiya oo ay dadka ku xidho qodobadani waa kuwii ku suntanaa tacadiyadii lagu geystay magaca hay-adda sidaasi darteed ayaa sharciga loogu cadeeyey ayaa sharciga loogu caddeeyey in laga saaray si aad ugu xisaabtantaan idinka iyo shacabka soomaaliyeedba wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha dowladda soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa waxa uu xildhibaanada aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ku booriyey in sharciyada ay meel mariyaan ay ka eegaan baahida shacabka soomaaliyeed ay u qabaan in la helo shuruux xagta hay-adaha dowladda tihiin wakiiladii dowlad goboleedyada waxaa laydinka baahan yahay in sharciyada aada u dhigtaan ugana shaqaysadaan ugana shaqaysadaan sida ay u noqon lahaayeen kuwo ka jawaabaya baahida shacabkeenna daalan kana ilaalisaan wax kasta oo dib ugu celinaya wakhtiyadii madoobaa ee aynu ka soo gudubnay mudanayaal iyo marwooyin saratanada sharafta leh sharciga ay ku dhismayso hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranku wuxuu ka kooban yahay toddoba cutub iyo labiyo konton qodob oo si faahfaahsan uga hadlaya waajibaadka hay-adda qaabdhismeedka hay-adda awoodda hay-adda astaanta iyo calanka hay-adda maaliyadda hay-adda magacaabista iyo xuquuqda xubnaha hay-adda iyo qodobo kale oo muhiima baarlamanka aqalka sare ee maanta la horgeeya hindisha sharciyeedka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa maalmaha soo socda ka doodi doona hindisha sharciyeedkan dhinaca kale baarlamanka aqalka sare ayaa waxaa maanta sidoo kale hortegay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowladda soomaaliya jaamac taqal cabaas waxaana uu horgeeyey hindisha sharciyeedka korontada waddanka wasiirka ayaa golahan ka codsaday in loo baahan yahay in sharcigan la meel mariyo si loo helo in la ballaariyo adeegyada korontada ee dalka hindise sharciyeedkan ayaa sidoo kale hore u soo maray golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya burburkii dowladdii dhexe kadib waxaa lumay dhammaan adeegyadii asaasiga u ahaa bulshada sida korontada oo gebi ahaan kaabayaasheeda ay meesha ka baxeen taas oo qasabtay bulshada qaybo ka mid ah in ay isku xilqaamaan intii awooddooda ah daboolidda baahidaas mudana guddoomiye maanta oo aan galnay marxalad dib u soo kabasho waxaan ka warqabnaa baahida sii ballaaranaysa ee loo qabo adeega koronto taas oo aan ka fursanayn dib u dhiska hanaanka sharci ee suurtagelinaya dowladda kaalin mug leh ka qaadato taas oo dowladda kaalin mug ah ka qaadato horumarinta lagama maarmaanka u ah suuqa korontada wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyadoo ka duulaysa mas-uuliyadda saaran waxay hayaan dheer u gashay hawshaas taas oo ka soo bilaabatay meelmarinta siyaasadda tamarta qaranka iyo diyaarinta qorshaha guud ee xogga korontada la tashiyo ballaaran oo aan ka yeelanay dowladaan la yeelanay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shirkadaha bixiya adeega korontada iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan ayaa noo suurto geliyey in aan isla qeexno hanaanka maamul iyo midka sharci ee ugu habboon xagga nidaaminta iyo horumarinta suuqa korontada dalka kaas oo hindis sharciyeedka maanta idin hor yaalla uu dhisayo maalmihii ugu dambeeya waxaa golayaasha sharci dejinta dowladda soomaaliya hor yaallay shuruuc ay soo gudbiyeen hay-adda fulinta haddii hindise sharciyeedkan ay dhaafaan aqalka sare oo ay meel mariyaan waxaa loo gudbin doonaa madaxweynaha waddanka si uu u saxiixo hindise sharciyeedka nisa ayaa ah kan loogu hadalhaynta badan yahay soomaaliya haddii la ansixiyana waxa uu noqon doonaa saddex iyo konton sano kadib markii ugu horraysay oo hay-adda sirdoonka soomaaliya ay ku shaqayso sharci baarlamanka dalku uu ansixiyey cabdilcasiis barrow v o a muqdisho haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka ah waa kan cabdiqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna ugu yaraan afartan ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen in ka badan boqol iyo soddon kalena way ku dhaawacmeen dagaalka maalmahan ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool kaasoo u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo ciidan deegaanka iska horimaadyadan ayaa yimid iyadoo muddo ka badan toddobaad ay magaalada laascaanood ku shirsanaayeen odayaasha dhaqanka kuwaasoo ugu baaqay ciidamada somalilan inay ka baxaan deegaanka sida ay hadalka u dhigeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay arrinkaasi ayaa isagana hore u sheegay inaan ciidamada laga saaraynin gobolka sool mas-uuliyiinta somalilan ayaa xilgaasi sheegay in ciidankooda ay soo weerareen koox ay soo abaabuleen qaar ka mid a odayaashii ku shirayay magaalada laascaanood sidoo kale mid ka mid a odayaasha deegaanka ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in weerar ay ku soo qaadeen ciidamada somalilan dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan ku baaqay in la joojiyo dagaalka maalmahan ka socda magaalada laascaanood islamarkaana miiska wadahadalka laisugu yimaado madaxweyne xasan sheekh ayaa sheegay in mushkiladaha ka taagan gobolada sool iyo sanaag uu xalkoodu yahay mid siyaasadeed sida uu hadalka u yidhi
arrinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna waxweyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaal ah wiil iyo abti ah waa dad maxaanku irahdaa inan iyo sodonkiis iyo inan saydigiis ah dad isdhalay isdhex degay isla dhasha waay waxaa isku haystaane marka jir naceeb iyo dad naceeb maahana waa siyaasad horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi sool iyo sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasada guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ah sool iyo sanaad ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxaa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunnahay raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka hala ixtiraamo qoryaha hala dhigo xabadda hala joojiyo hala wada hadlo miiska wadahadalka hala isugu yimaado hala wada hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ahay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasha jecelba inaan aniga garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadaan aan ka dhalinay aan dhahnoon xabadka isku saarno waa laga rooyaha balaayada bootinba kayle ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin
kadib baaqi isdabajoog ah oo maalmihii lasoo dhaafay ay dowladda soomaaliya iyo qaybaha bulshada soomaalida ay dhinacyada ugu jeedinayeen in dagaalka la joojiyo ayaa shalay somalilan ay ku dhawaaqday in si shuruud la-aan ah ay ku joojinayaan xabadda iyo inay diyaar u yihiin miiska wadaxaajoodka sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta somalilan saleebaan cali koore kadib markay xukuumaddu wada hadashay la garwaaqsaday la lafaguray waxaa la isla qaatay anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xirsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhinax fadhino in ay xukuumadda somalilan ku baaqdo laga bilaabo wakhtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhankayaga haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan xoogaga dhanka kale ka wada waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid lamida wax alle wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay in ay arrintaa miiska wadahadalka timaado oo laga wada hadlo waxa lagu kala duwan yahay
ugu dambayntiina maamulka galmudug ayaa sheegay in toddobaadkan ay kooxda al-shabaab ka qabsadeen deegaanada shabeelow iyo doonlaaye oo ka tirsan gobolka mudug kadib markii halkaasi ciidamadooda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo saaxiibada caalamka oo cirka ka taageeraya ay dagaal kula galeen maleeshiyada kooxda wasiirka amniga ee galmudug maxamed cabdi gaboobe ayaa iiga waramay howlgalka kooxda shabaab looga saaray deegaanadaasi oo uu sheegay in ku dhowaad shan iyo toban sano ay ku sugnaayeen isagoo dhinaca kalena tilmaamay in halkaasi ay kaga dileen kooxda al-shabaab in ka badan boqol ka tirsan maleeshiyada al-shabaab
waxaa dagaalkii gelintii hore bilowday kusoo gabagaboobay halkaasoo deegaankan doonlaaye dhibaato aada loogu geystay oo ilaa howlgal socday ilaa uu gobolku isaga dhaco ka socday halkaas deegaankaas wuxuu waqooyiga ugu beegan yahay magaalada nacaad halkaasoo ay ka samaysteen fariisimo xoog leh ay godad iyo meelahawda ay ku dhuumanayeen oo in muddaa intay sahansadeen ays yidhaahdeen halkaas waa ku dhuuman kartiin howlgalku uu ka dhacay howlgalkan muddo laba maalin ka hore ayaa muxuu ahaa sahanka lagu tegay oo meesha lagu ogaaday inay ku dhuumalaysanayaan sidaas ayaa ciidamadu ciidamada xooga dalka iyo daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka ay ugu dhaqaaqeen inay kaga saaraan meelahaas ay ku dhuumalaysanayeen waxaa suurta gashay in ciidamadu si wadajir ah ay weerarka ugu qaadeen meesha ayagoo kaashanaya duqaymaha waxaana suurta gashay in laga saaro godadkii iyo meelihii ay ku jireen oo ay dib u baxaan ayagoo kala kulmay halkaas meyd iyo dhaawac sidoo kale waxaa wararku nagu soo gaarayaan meyd gaaraya boqol iyo konton ku dhowaad gaaraya inay meesha kaga tageen
howlgallada aada wadaan ee ka dhanka ah kooxda shabaab ee bishii lasoo dhaafay dardar ayay ku socdeen idinkoo hal toddobaad oo keliya ee dhowr magaalo oo muhiim ah kaga qabsaday haddana si tartiib ah ayuu ku socdaa marka maxaa keenay in sidii hore aad ka beddeshaan
walaal waxaa keenaya dagaalku nimanku dee meel ay sahansadeen oo ay ku jireen muddo dhowr iyo toban sana oo ay ku dhuumaalaysanayaan waxay isku dayayaan in ay saxabadka ugu soo ridin in ay wakti kaa lumiyaan in ay dhuuntaan godad dhulka hoostooda ay galaan meel kasta ay ku jiraanna waxay xoog saarayaan in ilaa laga daba tago inaysa ciidamada aysa u soo banbixin oo ay ka dhuuntaan marka tan iyo wakhtigaasoo dhan waa la raadinayay meelaha ay galeen baa la raadinayay haddana midda kale iyadana waxaa jirta dhibaato oo dhinaca cimilada dhulka ah oo mararka qaarkood meelaha qaarkood uu hawd yahay gaadiidka uusu maraynin meelaha qaarkood uu bacad yahay ay dhibaato ku tahay in gaadiid ku socdo meelaha qaarkood ay biyo mareen yihiin oo jeexan leeyihiin oo waxa weeye aysan suuragal ahayn in gaadiid lagu maro ee lug in lagu maro maahan marka waxyaalahaasoo dhan oo iskaashanaya ayaa waxay sababayaan in yacni horudhaqaaqu uu si tartiib ah in lagu socdo miinooyin bay meel kasta geyninayaan marka ciidamada waxay ku qasban yihiin inay marka hore miinada saaraan gaadiidka soo dhaweystaan ciidamada soo dhaweystaan kadib ay ogaadaan markay ogaadaan intaas in lasoo sameeya ayaguna waa ka baxayaan meesha meel kalay gelayaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug maxamed cabdi gaboobe oo qadka telefoonka igu warramayey dhegeystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa nageyntaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha iyo toddobaadkan toddobaadkan waxaa barnaamijka idiin haya aniga oo ah caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka haddii aan soo qabtana waxa uu naga soo gaaray qoyska reer cabdikaahiye qoyska reer maxamuud kaahiye qoyska reer maxamuud cosoble qoyska reer muxyidiin iyo abti xuseen cilmi cali otodheere todheer waa ku salaamaya waxaa kaloo dhambaalkan ku jira hooyo fartuun maxamed kaahiye iyo habaryar istaahil maxamed kaahiye iyo seegeeda iyo sidoo kale habaryar salmo maxamuud cusuble iyo seegeeda habaryar khadiija dhagajuun habaryar faadumo dhagajuun iyo habaryar canab maxamed kaahiye iyo xuseen xaashi deeralaay baa la yiri dhammaantood dadkan aan soo sheegoo dhan iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda yaasiin muxyidiin iyo ayaan cabdi axmed oo saddexdii bishan februari sannadkan arooskooduu ka dhacay magaalada muqdisho ducada waa adinkaa la yidhi waa tahay arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo owlaad baariyana lagu kala helo aamiin xaliimo ibraahim aadan iyo nasro nuur ibraahim iyo marya nuur ibraahim mulki nuur ibraahim maxamed sheekh cabdulaahi naasir sheekh cabdulaahi ismaaciil rashiid maryan sheekh cabdulaahi iyo dhammaan reer aadan gurey iyo reer cali muudey xuseen waxayna hambali u darayaan maxamed cali muudey iyo shankaroon nuur ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada buurweyn ee gobolka hiiraan waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiinna arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbashiga barwaaqo aamiin heesta ugu horraysa barnaamijka dhegaystayaasha bal ibraahinow dhinacaagan u soo riixay soo qabo waa codkii allah u naxariistay cumar dhuulo
alle bilaada gube allahu naxariisto codkaasi waxa uu ahaa cumar dhuulle cali cumar mahdi mar kale ayaan dhinacii dhambaallada ku noqonayna dhambaalkaana hayo waxau naga soo gaaray qadar sugow salaad iyo kiina sugow salaad iyo basre sugow salaad siciid sugow salaad iyo maxamed sugow salaad iyo fartuun sugow salaad waa dhammaan ilmo sugow salaad iyo sarreeya sugow salaad iyo xabiibo salaad jilacow falxada cali daahiye iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo suudi bilow faarax iyo astaahila sugow maxamuud iyo daa'uud nuur xeefow iyo aftiin macalin faarax iyo baadiya aadan xudow iyo dalmar cabdirasaaq sahal iyo faadumo cabdulaahi cabdi mire iyo xariira isaaq shihow iyo saynab caanamaal iyo xasan xuseen buula iyo sahal shiiqa xuseen iyo asxaab kaloo fara badan baa layidhi waan la soo koobi karin dhammaantood iyagoo isku duubanna waxay taaniyad u dirayaan cabdilcasiis sugow salaad iyo hani cabdi xuseen oo orooskoodu ka dhacay magaalada luuqa ee gobolka gado waxaan leennahay bay yidhaahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax annaguna waxaan leennahay isku waara ubad baariya rabba idinkala siiyo aamiin waxaa noo baaqayay ibraahim ciise maxamed iyo cali aadan maxamed cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac maxamed iyo xaliimo ciise maxamed iyo hooyo nuuro cabdi cabdulaahi abiyo ceydiid cabdi cabdulaahi iyo nimcaan jaamac suuri maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye reer maxamed diiriye waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna hambali gaarsiinayaan yaasiin jaamac maxamed iyo salma cabdi aadan oo gabar ay ugu dhalatay burco gabadhaas uu loo bixiyey marwo waxay leeyihiin allah ka dhiga tii soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamiin heesta kale aan idiin soo qabanayno waa heesta halkudheggeedu yahay immadadaali waa codadka abada fannaan xaliimo khaliif magool iyo maxamed axmed kuli waa xagaag intaas haddaannu kaga gudubno heestaasi imadadaali dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkanaan hayo waxaa lagu soo bilaabay anigoo ah warsame daacad iyo xalime ibraahim aadan iyo nasro nuur ibraahim iyo marya nuur ibraahim mulki nuur ibraahim iyo maxamed sheekh cabdulaahi iyo naasir sheekh cabdulaahi iyo ismaaciil rashiid maryan sheekh cabdulaahi iyo dhammaan reer aadan gurey iyo dhammaan reer cali muudey xuseen waxay hambaliyo iyo bogaadin oo ay farxadi ku dheehan tahay u marinayaan hawada arooskii aroosadda baa layidhi maxamed cali muudey iyo shankaroon nuur ibraahim oo arooskoodu ka dhacay degmada buur weyne ee gobolka hiiraan waxay leeyihiin hambaliyo ayaannu idin leenahay ducadana waa xaggiina baa layidhi dhinaceenna loo soo tuuray ibraahimna waa taanaa kaa furnay waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi ka dhacay degmada buur weyn ee gobolka hiiraan in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayiyo owlaad baariya oo dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tarana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray naasir daahir suldaan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xiis daahir faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud indhabuur iyo doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed daahir maxamed iyo maxamed cabdulaahi shaarub iyo cusmaan cabdulaahi madar iyo barqad axmed cawaale mustafe nuur cusmaan axmed cabdi ow cali axmed case iyo waxay yidhaahdeen sacad maxamuud muuse sacad duuliye iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo farxaan maxamed madar waxaana ay hambalyo gaarsiinayaan sayid daahir suldaan iyo istaahil jaamac xuseen oo dhowaan arooskoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa somalilan waxayna leeyihiin ducadu xaggiina arooskiina aamiin ayaan idin leenahay heesta saddexaad aan dhegeystayaasheenna u ciyaarino galabta waa codadkii cabdibaadil iyo khadiijo hiiraan
arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniyo xawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraanay arrimaha jacaylka ilaahay abuuray layskama adkeeye ma og tahay aadaniyo xawaba kalgacaylka awgiis way kala irdhoobeen amraano haddan lays italsan midii ebertahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen haddan lays italsan midii eber tahay hawshumay idlaateen hawshumay idlaateen hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno hayguu ernin ina yahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada araggaaga oo qura kumaan iibsaden ee adduunyada
tahay codadkaasi khadiijo axmed waa suga khadiijo hayraan iyo cabdi baadil waxaan filaya inaad si weyn aada uga hesheen cabdifataax ibraahim nuur iyo maxamed ibraahim nuur iyo cabdulaahi ibraahim nuur iyo hooyo saruuro ibraahim malaaq iyo hooyo aamine ibraahim malaaq iyo hooyo nuurti ibraahim malaaq hooyo xareede ibraahim iyo cabdiqani ibraahim malaaq cabdi muriidi ibraahim malaaq iyo cabdulaahi shariif cabdiqaadir iyo axmed shariif cabdiqaadir faadumo shariif cabdiqaadir iyo nafiiso shariif cabdiqaadir iyo maymuuna macalin iyo sowda macalin xuseen salmo maxamed cabdulaahi suleymaan sheekh xasan iyo cabdiweli faarax bare iyo aabe shariif cabdiqaadir shariif mukhtaar waxay dhammaantood taanid gaarsiinayaan maxamuud shariif cabdiqaadir iyo canfac shaale canfac oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada dhadhaab dhagaxley waxa inay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay waa tahay dhambaal qurux badan oo aan gacanta ku hayo waxaa ciwaan looga soo dhigay tahaniyad dhalasho waxaana la soo raaciyey assalaamu calaykum bahda shaqaalaha v o a waa tahay waan idinka guddoonnay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaa tahaniyad dhalasho ka daraya baa layidhi hee xaawo xasan cali iyo caruurteeda iyo faadimo maxamed cali iyo saygeeda iyo caruurteeda iyo khadiijo salaad cali iyo caruurteeda qaali salaad cali iyo caruurteeda muslimo salaad cali iyo caruurteeda iyo faadimo salaad cali iyo caruurteeda iyo fartuun salaad daysane iyo caruurteeda sokorey shaacir cismaan saygeeda iyo caruurteeda iyo xaawo cali nuur iyo caruurteeda iyo xasan cali nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan reer maxamed cali reer cali nuur iyo reer salaad cali oo ku kala sugan baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aadan ibraahim cali cismaan iyo faadimo cali nuur oo dhowaan uu wiilgu dhashay gobolka baay tuulada baa la yidhi daynuunay waxay leeyihiin wiilkaasi oo weli aan magaciisa ka fakarayno waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo weyno oo noqo kii kora ay kaalin qaada annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaalkan wuxuu nooga yimid saadiq aadan xidig iyo dadka kale ah shaafici shaaciye ciid iyo mahad shaaciye dhammaan qoyska reer shaaciye ciid bishaar qaasim sakariya maxamed dhaqane cabdulaahi dhaqane iyo deeq sheekh xuseen iyo xamdi cabdi cigaal iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay halkan hambali ka gaarsiiyaan fardowso fane iyo bare shaaciye ciid oo ku aqalgalay caabud waaq waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray sakariye xuseen xaashi waxauu ku magac dheeryahay caqli toosiye iyo maxamed muuse bacad iyo shacbaan xuseen caydiid iyo xaaskiisa iyo xamse xaaji karaama cabdirasaaq sheekh axmed iyo cabdi waa cabdiwahaab cilmi iyo wariyah nimcaan sheekh cusmaan iyo cusmaan maxamed khayre wuxuu ku magac dheeryahay nageeye iyo maxamed amiin siigaale iyo mawliid xasan xirsi iyo iyo injineer maxamed xasan maxamed iyo cabdiraxmaan cali saalax g c buu ku magac dheeryahay iyo ustaad cabdulaahi roble iyo xamse bedel iyo sayid maxamed aadane iyo mushtaaq cabdi dhowrsan baa la yiri iyo cabdicasiis caydiid waa laga buuxaan dhambaalkani yamaani waa cabdicasiis caydiid yamaani iyo nimca betra cabdi sabuub iyo mustafe axmed maxamed iyo muno gobsan axmed dhammaan asxaabtani oo kala jooga magaalooyinka adis ababa jigjiga hargeysa iyo istanbuul dalka turkiga waxay hambalyo meher oo wacan u dirayaan barkhad mahad iyo shukri xaashi oo meherkoodu ka dhacay magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka soomaalida waxaan ugu ducaynaynaa bay yidhaahdeen in alleh kala siiyo owlaad khayr qabta annaguna waxaan raacinaynaa aamiin
heesta afraad caashan uusoo qabo heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ayaannu ku soo xidhayno ibraahinow waa heesta halkudhageedu yahay ismoog waxaa qaadaya fannaanka cawaale aadan intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaana wejerida kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan intaan markale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo intaasna dhegeystayaal waxaa ku dhan idaacaddani galabta iyo wararka v o a waxaan idiin soo jeedinayay anigoo ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doono nabadgelyo
eed waxaad fashayna ubadkan dhallaan ku ilaawaya raganimo ilaah ani ii dhashan